wararka ka imanaya magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in xilligan la joogo uu dagaal baani ka socdo jaamacadda magaaladaasi wararkii ugu dambeeyeyna waxaa khadka telefoonka haatanba si toosa ugu jira wariyaha gaarisa maxamed faarax shire maxamed marka hore soo dhowow bal wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan
abaarihii ilaa iyo saaka aroornimadii markii xilligii salaada subax loo kala dareeray ilaa iyo iminka waxaa ka socoto risaas goos goos oo ka dhacaysa gudaha jaamacadda moy university ee bartamaha magaalada tani gaarisa ku taale loo yaqaano dhanka kale gaarida university jaamacadda gaarisa dadka gudaha ku jira oon la hadalna waxay noo sheegayaan inay keliya maqlayaan risaas ka dhacayso qeybo badan oo ka tirsan jaamacadda laakiin wax war aysan ka haynin maamulka jaamacadda oon la hadlay sidoo kale waxay ii sheegeen inay masaajidka ku jiraan oo ayagu masaajidka ay soo aadeen oo laakiin risaastu ay dhacayso ilaa iyo iminka ciidamada booliiska ayaa ku qulqulaya meesha hay-adda reer cross baa tagtay anigu qudhigayga waxaan u jiraa in ka yar shan boqol oo tallaabon u dhaafi laah oo ciidamadu ay xireen wadooyinkii dhammaan jaamacadda soo gelayay xaaladdu waa cakiran tahay dhammaan saaka iskuuladii aagaasooda lama aadin xaalad cakiran ayaa lagu jiraa
waan gartay marka ma la garanayaa cidda weerarka soo qaaday ciidanka amnigu uu la dagaalamayo
ilaa iyo iminka lama ogo cidda rasmiga ay la dagaalamayso waxaa la ogyahay oo xusid mudan in jaamacadda ardayda ugu badan ee dhigta ay yihiin arday ajnabi ah oo kenyaanka kala soomaaliduna ay yihiin dad farakutirisa waana inta inta badan hadda masaajidka isku xirtay ee masaajidka ku jirto waa inta soomaalida ee muslimiinta ah halka inta kalena suurtagalnimada ay dhacayso in kuwa weerarka uu ku socdo ay tahay jaamacadda gudaheeda inta badan waxaa degan ciidan booliisa oo waxay leeyihiin tiro ciidan oo ilaaliya jaamacadda tirada isdifaaca sameynayana waa tiradaas ayada ah sida wararka aynu ku helayno gudaha ka imaanayo laakiin waxaan moodaa in socotay ilaa iyo muddo gaarayso hal saac iyo bar ku dhawaad ay socoto oo kow iyo tobankii habeennimo si saas u bilaabatay ilaa iminka socotaa
waan gartay waxaa jiray dadaalo badan oo la doonayay in amniga lagu adkeeyo waa tii madaxa booliisku uu yimid gobolka waqooyi bari ee kenya marka dadaaladaasi iyo markaad eegto dhacdadan maanta maxaad is leedahay xaaladda gobolka way tahay
xaaladda gobolka lama saadaalin karo oo waxa weeye mar walba xilli walba waxaa iska imaan karo dhacdooyin noocan oo kalea laakiin gaarisa counties maamulkan gaarisa waa uu ka duwanaa oo ma dhicin dhacdooyin noocan oo kalea dhowrkii bilood lasoo dhaafay marka la barbar dhiga wajeer iyo mandheera waana mid fajiciso ku noqotay kumanaanka kenyaanka ee reer gaarisa ee ku sugan halkan midda xigtay dadku aadka oga sigaaban yihiin waxa weeye xaaladda jaamacadda oo la weeraray oo cabsi badan laga qabo midda sii xigto xaaladda haddii sidan ay kusii socoto dadku waxay ku sheegayaan in khatar badan ay ku imaan karto haddii institutionski la gelayo oo la qabsanayo waa gartay shira waa cabdiraxmaan fure bal waxaad noo sheegtaa qaraxyo miyaa la maqlayaa mise waa rasaasoo keliya
cabdiraxmaan qaraxyo ayaa la maqlayaa bambooyin baa dhacayo risaas baa dhacayso waxaa dhacayo oo kale qoryaha yararkaa dhacayo hadda neyga waxay qabanayaan ciidamo horlow gurmad ah oo socda horteyda marayo oo waxaan taaganahay jaamacadda kadinkeedan kusii socdaa waxa weeye wax walba oo suurtagala meesha ka dhacday gudaha waa gartay bal waxaad iyagana ka warantaa dadweynihii ku waabariistay dee qaraxyadan iyo rasaastan banaanka miyay usoo baxeen oo dadku miyay qayladhaan sameeyeen dhamaan dhamaan dhamaan waxaa xiran iskuullada deegaankaasi oo ay kamid yihiin iskuulka aqoonta ee alfaaruq loo yaqaano dugsiyada sare ee aagaasi ku yaalay dhamaan gawaaridii iskuullada qaadaysay ee ilmaha qaadayay dhamaan waxay noqdeen in meel walba stand still la galo qolo walba meeshay taagneed ay taagan yihiin waa wax hataa ay saxafiyiintu aysan socon karin cid ka warhayso oo si rasmi wax kugu sheegayna aysan jirin marka banaanka la joogo ilaa aad gudaha aad xiriir la samayso od ay kuu sheegaan in gudaha ay dabley hogeysan ay ku jiraan askar yar oo tiro yar oo gudaha ku jirtayna suurtagalnimada xataa in weerarkii dhaawacyo dhibaatooyin lagu geystay ay kuu sheegayaan marka wax ma jiraan mataqaanaa ishee qorshaha oo rasmi ah ilaa iminka kasoo baxaya gudaha xataa marka laga tago ciidankii koobnaa ee ku jira gudaha yaa xaggee gurmadka koowaad markiiba uu ka yimid si dadkaasi loo badbaadiyay ardayda jaamacadda ku jira
gurmadka koowaad ee ciidamada booliiska ciidamada ebida r d u da ilaa dhammaan ciidamada kulli waa ay ku qulqulayeen halkan keliya waxaan indhahaygu isan qabanaynin keliya ciidamada militariga ama helicoptero ayaanan arkaynin laakiin ciidan walba ciidamada sirdoonka kuwan la dagaalanka argagixisada dhammaan way wada mareen laakiin dhammaan waxay xirayaan gudaha inta badan kuwa yar oo keliya ayaa galay laakiin waxay xirayaan waa aaga weeye iminka waxaan arkaya dad badan oo soo cararayo oo wadada kasoo cararayaan arkaya iga hor imaanayo oo suurta kuwa hadda ciidamada militariga soo galeen waa arkayaa oo socdaan taliyaha ciidanka booliiska kalena ayaan arkahayaa marka xaaladu xaalad socoto weeye xilli walba wax hore ayaa soo kordhi kara waan gartay marka ardayda jaamacadda dhigata ee masaajidka ku carara isku xiray ma muslimiinta keliya mise dad masiixiya kuwa heliya
kuwaasi waa kuwa aan la hadlay ee gudaha ku jiraan qaarna shaqaalaha ah qaarna ardayda ee jaamacadda dhiganaya ee masaajidka soo aaday waa in yar oo masaajid ku jirto oo aan gaaraynin dad tira aan kor u dhaafaynin boqol qof weeyo laakiin jaamacadda waxaa dhigata dad fara badan ilaa iyo kun qof dhaafaya ayaa dhigta oo inta badan ah dadka masiixiyiinta ah waa gartay marka ardayda masiixiyiintu halkay galeen oo gabaad ka dhigteen
ilaa iyo iminka wararka waxay sheegayaan in guryahoodii ay ku jiraan qaarkood derbiyada ay iska tuurayaan qaarkood ay ay isbitaalka gudaha jaamacadda galeen qaarkood ay xataa qaarkood masaajidka ay kusoo carareen marka waa isku dhex jir weye warar marka isaqdaaf wey waxa ka imaanaya oo qof walba oo cabsi qaba oo kula soo hadlaya weye wararka aanu helino waad mahadsan tahay waa tahay dhegaystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada gaarisa maxamed shire faarax oo markaasi si toosa igu warramayey kadib markii weerar rag hubaysan ay ku qaadeen jaamacadda gaariso haatanba uu ka socdo markaasi ciidanka dowladda kenya ragga gacanta ku dhigay magaragga gacanta ku dhigay jaamacaddaasi ay isweydeersanayeen rasaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay shire